الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا baabkii muraaqabada ayaynu ku soo dhowjeeda qaala athaalidu xadiiska saddexaad can ibni cabbaasin radia allahu canhuma xadiiska saddexaad can ibni cabbaasin radia allahu canhumaa waxaa cabdillaahi ibni cabbaas laga wariyey qaala inuu yihi kuntu waxaan ahaa khalfa nabiyi nabiga gadaashiisa ayaan ahaa sala allahu calayhi wasalam yowman maalin oo macnii raaxilo iyo gaadiid baan la saaraa halkaa markaa gaadiidkii in la wada kori karo ayaa laga qaadanayaa adilo kalena way ku soo aroortay wa qaala wuxuu rasuulku uhi yaa ghulaamu inan yahow yaa ghulaamu inanow inan yahow innii anigu ucallimuka waxaan ku barayaa kalimaatin kelmada ayaan ku baraya tacliim buu rasuulku ka cabiray calayhi الsalaatu wasalaam si uu ugu jilciyo oo u soo jeediyo oo uu jeclaysiiyo waxa uu soo wado ghulaamkuna waa ilmaha yaro qofka marka hooyadii laga guriyo ilaa inta qaangaadhka u dhaxaysa ayaa ghulaam lagu magacaabaa ibnu cabaasna markan ilaa toban jir meelahaasuu ahaa bay ahlulcilmigu tilmaamaan ixfad illaaha ilaahay ilaali yaxfadka wuu ku ilaalin doonaaye ixfad illaaha ilaaha ilaali tajidhu waxaad ka heli tujaahaka hortaadaad ka heli doontaaye ay amaamaka sida xadiidka dambe aynu ku arki doono idaa sa'alta haddaad cid wax weydiisanaysa fas'al illaaha ilaahay wax weydiiso ilaahay oo keliya wax weydiiso wa ida stacanta haddaad cid kaalmo ka dalbaysana fastacin billaahi ilaahay kaalmo ka dalab iyo icaano waclam waxaad ogaataa ana alummata ummaddu low ijtamacat hadday usoo kulanto calaa an yanfacuuka bishay inay wax kugu anfacaan ay wax kugu taraan lam yanfacuuka kuguma tari karaan ilaa bishayin qad katabahu allahu laka wax ilaahay kuu qoray mooyaane wa in ijtamacuu hadday usoo ururaan calaa an yaduruuka bishay wax inay kugu dhibaan oo ay ku waxyeeleeyaanna lam yaduruuka kuguma dhibi karaan ilaa bishayin qad katabahu allahu calayk wax ilaahay korkaaga ku qoray oo uu kuu qadaray mooyaane ruficat ilaqlaamu qalimadii qadarka lagu qoraayay waa la kor yeelay wa jafat isuxufu xaashiihina way ingegeen oo khadkii lagu qoraayay wuu ku ingegay macnii arrinka horaa looga faaruqay oo wax walba horaa loo sii qadaray rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey wa qaala waxaanuu yihi xadiidun xasanu صaxiix markaa xadiidka qeybtiisaa hore waa saxiix weeye ahlulcilmiga kalena saasay u saxiixiyeen xadiidkan markaa qeybtiisaa dambe intaynaan gaadhin waa wasiya cadiima dardaaran aada iyo aada u weyn weeye oo ka mida dardaar dardaaramadii dhaxalgalka ahaa ee rasuulkeenna calayhi الsalaatu wasalaam waxaanu xadiidku asal u yahay uu tilmaamayaa dadka in khayrka loo dardaarmo caruurta iyo dadka yaryarna in wax la baro oo wixii wanaagsan ee dantoodu ay ku jirto loo tilmaamo xadiidkanna ahlulcilmiga qaarkood waxay ku sharaxeen rasaa'il gaara oo ibnu rajab oo kale ibnu rajab alxambali kitaabkiisan la ydhaha jaamic ulculum walxikamkana aada buu ugu sharaxaa sharax dheer oo qiimo badan oo ardaydu ay tahay inay daalacdaan risaalad gaarana wuu ku sharaxay oo la ydhaha nuur liqtibaas la ydhaahdo taana wuu ku sharaxay ixfad illaaha yaxfadka ilaaha ilaali wuu ku ilaalina haddaad ilaahay ilaaliso ilaahay adigana wuu ku ilaalin waayo ilaahay baa qur-aanka ku yihi hal jazaau lixsaani ila lixsaan ilaahay haddaba ilaalin kaagama baahnee waxa weeye ilaaha ilaali diinta ilaaha ilaali weeye oo ilaahay diintiisa dhowr sida diinta ilaahay loo ilaalinayaana waxaa soo gudagelaya bay ahlulcilmigu idhaahdeen laba arrin arrinka koowaad xuduuddii diinta waa in la ilaaliyo waajibaadkii laga soo baxo muxaramaadkii laga fogaado ilaahay awaamirtiisa loo hoggaansamo nawaahidiisana laga dheeraado macnahi arrinka labaad ee soo hoosgelaya waa inuu qofku xubnihiisa ilaashado oo wixii xaaraan ahee aan loo ogolay inuu ka ilaaliyo oo carabkii hadalka xunuu ka ilaaliyo indhihii eegista xunuu ka ilaaliyo aan u bannaanayn dhagihii uu ilaaliyo qalbigii uu ilaaliyo xubnihiisii oo dhan uu wada dhowro oo uu wada ilaaliyo qofka sidaa diinka ilaahay u ilaaliya wuxuu abaal u helayaa ilaahayna inuu ilaaliyo oo ilaalinta ilaahay waxay koobsanaysaa way iska noocyo badantahe si guud marka loo eego laba arrin baa soo hoosgelaya qofka ilaahay jala wacalaa inuu diintiisa u ilaaliyo waana taqiimaha badan ee qadarka sarraysa oo fitanka iyo shubuhaadka iyo waxyaabaha qofka duufsanaya ee marinka saxdaa seejinaya uu ilaahay ka dhowro waxaa kaloo soo hoosgelaya ama xifdinta nooceeda labaad ay noqonaysaa ilaahay jala wacalaa addoonka inuu u ilaaliyo adduunyadiisiina inuu ilaaliyo sida jidhkiisii xubnihiisii araggiisii maqalkiisii caafimaadkiisii cuudkiisii iyo maalkiisii awlaaddiisii macnii adduunye ahaana qofka ilaahay jala wacalaa inuu ilaaliyo waxyaabaha markaa salafku ay ka yidhaahdeen iyo aathaarta kusoo aroortay iyo meelaha aan sheegaya ka raajici doonto ilaahay ilaali hortaadaad ka heli doontaaye oo ilaahay jala wacalaa haddaad ilaaliso arrimahaago dhan uu ku hagaajin doonaa macaaguu noqon doonaa waxa weeye khayrka iyo wanaagga ayuu ku waafajin doonaa uu kuu kaalmayn doonaa sidaas weeye markaa maciyadii khaaska ahayd baa meesha ku sugan haddaad cid wax weydiisanaysa ilaahay un weydiiso waayo ilaahay baa shay walba khasnadiisa haya ilaahay baa wax walba awooda ilaahay baa ka dhiban amase baahan dhibaatada iyo baahida ka faydi kara ilaahay jala wacalaa wax weydiiso yani waxa weeye waa qaacido iyo wasiyiyo dardaaran intaasoo keliya sideeda u fadhido sharaxeedu dheeryahay idaa sa'alta fas'al illaah adabta qaaliga ah baanay ka mid tahay waida stacanta fastacin billaah haddaad cid kaalmo ka dalbaysana ilaahay jala wacalaa kaalmo ka dalba ilaahay kaalmayso ilaahay baa jala wacalaa kuu kaalmaynayo waay ilaahay baa jala wacalaa arrimahaaga kuu hagaajinaya ilaahay ku kalsoono wey iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka waxaa halkaa aynu ka qaadanaynaa inuu qofku ilaahay jala wacalaa baryo isaga markaa baahi kastoo uu leeyahay mid adduunye mid aakhiraba u weydiisto u bandhigto ilaahay kaalmaysto ku kalsoonaado tala saarto umuurta noocaas aynu ka qaadanayno intaa dambena waxaa ku sugan ilaahay jala wacalaa qadarkiisa in la rumeeyo wax walba ilaahay inuu qoray oo macanii laga faaruqay wax walba ilaahay wuu qoray khayr iyo shar wixii dhici doona ama qofka asiibi doona waa wax hore loo qoray weeye haddii dadku markaa ay wax kuu taraan wax ilaahay hore kuugu qoray buu ahaa hadday wax ku yeelaanna wax ilaahay jala wacalaa hore u kugu qoray ayuu ahaa laysa ilaa wa fii riwaayati hayri tirmidiyi tirmidi hayrkii riwaayadooda waxaa ku sugnaay ixfad illaaha tajidhu amaamak macnii ahlulcilmi kale ay soo saareen sida imaamu axmed iyo kayrkii ixfad illaaha ilaahay ilaali tajidhu amaamaka hortaadaad ka heli tacaraf isbar ila llahi ilaahay fi rakhaa'i wakhtiga aada barwaaqaysan tahay yacrifka wuxuu ku garan doonaa fi shidda marka aada dhiban tahay oo intaa hore waxay la macno tahay markaa jumladdaa hore xadiidkaa hore aynu ku soo marray ilaahay markaad ladan tahay isbar macnihii dadaal oo ilaahay adeec oo khayrka waxa weeye ku dadaal oo qof wanaagsan noqo de sidaa haddaad samayso ilaahay jala wacalaa marka aada dhiban tahay ayuu kuu kaalmay inuu kuu gargaari oo dhibaatada ku haysata uu kaa dulqaadi doonaa waa arrin aada iyo aada u muhiima adilo kalena waxa weeye ay u markhaati kacayso marka qofka haddii ilaahay u nicmeeyo caafimaad haysto maal haysto nicmo kale haysto waa inuu rabbigii xasuusto ilaahay u mahadnaqo khayrka ku dadaalo markaa dhibaata marka ay ku timaaddo mid adduunyo ama mid aakhiro ayaa ilaahay jala wacalaa u gargaaraya waclam waxaad ogaataa ana maa akhطa'aka waxa ku seegee ku baalmara lam yakun inaanu ahayn liyusiibaka mid ku asiibaaya wamaa asaabaka waxa ku asiibaana lam yakun ma ahayn liyukhطi'aka mid ku seegaaya waayo waa qadarkii taasi oo wax walba ilaahay baa qoray waclam waxaad ogaataa ana nasra guushu maca sabri sabirkay la jirtaa oo qofkii sabraa wuu guulaysanayaa wa ana alfaraja farajkuna maca alkarbi kurbad iyo dhibaataduu la jira oo kurba iyo dhibaatiyo shidda timiyaaba faraj baa markaa waxa weeye soo socda oo imanaya wa anna maca alcusri culayskana waxaa la jira yusran fudayd baa la jira oo haddii uu culays yimaado fudaydkiina filo fa ina maca alcusri yusraa ina maca alcusri yusra markaa xadiidka qeybtiisan dambana xagga sixada intaa hore gaari maysa laakiin xoogay markaa wuxuu leeyahay shawaahid isxoojinaysa oo la isku kabkabaayo kolkaa qeybtan dambana way sugan tahay weeye waay waxaana inoo tilmaamaysaa sabirku qiimaha uu leeyahay iyo marka culays iyo kurba iyo dhibaata ay timaaddo farajkina inuu soo socdo alraabicu xadiidka afraad ee baabkan muraaqabada ka midi can anasin radia allahu canhu qaala waxaa laga wariyey anas inuu yihi inakum idinku latacmaluuna waxa aad samaysaan acmaalan camalaad samaysaan dado camalladaasoo hiya iyaduba adaqu kaga dhuuban fii acyunikum indhihiina min ashacri timaha xabadda tintaa kaga dhuuban oo wax yaroo dhuuban oo basiida idinla ah oo kuna aanu ahayn annagu nacudduhaa kuwo ku tiriya calaa cahdi rasuuli illaah waktigii rasuulka ilaahi salى اllahu alayhi wasalama min almuubiqaati waxyaabaha wax halaaga ayaanu ku tiri jir rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey wa qaala waxaanuu yidhi bukhaari almuubiqaatu muubiqaatkuna almulhikaatu a waxyaabaa u halaaga weyn ee qofka sameeya uu ku halaagsamay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa waktigii hore saxaabada ridwaan ullaahi calayhim sida dadku ay u toosnaayeen ee wanaaggana ay ugu dadaali jireen macaasidana ay isaga ilaalin jireen walow markaa sikaaru dunuubba hadday doonto ha noqoto iyo xaalku inuu markaa dee waagii dambe isbedelayoo isbeddelkaasunbuu ku jiraa sidaasaa waxa weeye xaalku usii soconaya waxaa bayaaminaya hadalka anas bni malik radia allahu canhu wa ardaa waxaana keenaya waxyaabaha qaar dadka qaar inay la yaraadaan qaarna la weynaadaan waxaa keenaya qofkaa iimaankiisa iyo alla kacabsiga ku jiraa keenaya haddii qofka iimaankiisa iyo alla kacabsigiisu uu wen yahay dunuubtu walow sakaa'irba ha noqotee wax waayin bay la noqonaysaa oo haddii hal dembi uu waxa weeye uu ka dhaco wuxuu isu arkayaa wax weyn arrin khatara inuu sameeyey dabadeeta toobadda iyo istikfaarta iyo noqodka iyo iscanaanta ayuu badinaya soo ma aragtid kii laakiin iska iimaankiisu daciifka ahaa ee alla kacabsigiisu iska yaraa dunuub waaweyn intuu sameeyo ayuu waxa weeye inaanu waxba samayn uu isaga arkaya qofka markaa iimaankiisi iyo alla kacabsigiisu wan yahay ma eegaayo macsida iyo intaa ay leeg tahay ee ciddan uu caasiyey buu eegayaa iyo cadamadiisa iyo inuu mudan yahay mar walba in la adeeco oo marnaba aan la caasin sidaa markay saxaabadu ku sifaysnaayeen baa wax yaroo mukhaalaafabaa aada iyo aada ula weynaa dadkii ka dambeeyeyna macnii waxa weeye la yara marka xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa dunuubta shayga la og yahay inuu dembi yahay inaan la dhayalsan oo la fudaydsan oo la iskaga fogaado oo la iska ilaaliyo hayso dhan waxani waa iska saqiir oo xama laha iyo hadhowbaad ka toobadkeeniyo waxyaabaha noocaas waa dabinada shaydaanku ku ugaadhsadee dadka uu maaragtay ugu fududeeyo macaasida laa tandur ilaa sigari الdanbi walaakin indur ilaa cadamati man casayt alkhaamisu xadiiska shanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiy nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi in allaha tacaala ilaahay isagaa sarreeyey yakaaru wuu uu markaa masayraa ama uu hinaasaa waa waxaa lagu idhaha soomaaliga wakayrat llahi ilaahay markaa masayrkiisa ama hinaasihiisuna tacaala isagaa sarreeye an yaأtiya اlmar-u qofku waa inuu la yimaado maa xarama allahu عalayhi ilahay wuxuu ka xarimay jala wacala mutafaq عalayh waay khayrada waxaa la idhaahdaa asalkeeda yani qofka wuxuu gaar isagu u lahaa ama gaar uu haystay inay cid kale la wadaagto tusaale ahaan dumarka ninkoodu markuu iyagoo keliya qabo marka mid kale uu soo kordhiyo ay la wadaagto ninkii ay ku kelida ahayd dee way hinaasaan oo waa kuwa markaa ku hinaasa iyagoo ka cadhaysan wixii gaarka ay u haysteen in lala yeeshay ragguna waa caynkaa waxaaba la yidhi raggaa dumarka ka hinaasa xun hadduu shakiyo waxa weeye uu hinaasaya marka صifaة اlgayra taa makhluuqa la mid ma aha ee waa صifo ilaahay jala wacalaa laa'iqu ah oo isaga u qalanta sidaa rasuulku u sugay xadiidkan iyo weliba axaadiid kale ayaanu inaguna u sugaynaa min gayri taxriifi walaa tacطiili wa min gayri takyiifi walaa tamhiil ta makhluuqana la mid ma aha laysa kamilihi shayء wa huwa samiiع اbasiir madhabka ahlu sunnuhu iyo dariiqooduna sidaynu marar badan baraarujinay sifaadka ilaahay dariiq quray wada mariyaanoo way wada sugaan iyagoo taxriif iyo takyiif iyo waxyaabaha iska ilaalinaya waay waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa macaasida iyo dhibaatada ay leedahay iyo qofku inuu macaasida iska ilaaliyo waayo haddii qofku waxyaabihii ilaahay ka xarimay uu la yimaado ama uu fududaysto waxay keenaysaa ilaahay jala wacalaa inuu cadhoodo soo maqlibaysa nacuudu billaahi min qadabihi wa aliimi ciqaabihi waxay keenaysaa addoonkii inuu ilaahay jala wacalaa u cadhoodo markaa qofku macaasida waa inaanu dhayalsan waa inaanu waxa weeye ku dhiiran waa inaanu fududaysan waa inuu ka fogaado haddii uu qaldamona waa inuu istikfaarta iyo toobadda ku dadaalo uu la dhaqsado yaa ikhwaan in allaha tacaalى yakaaru wagayrat اllahi tacaalى an yaأtiya almaru maa xarama allahu calayh wuxuu rabbi ka cadhoonayaa addoonkii inuu la yimaado wixii ilaahay jala wacalaa uu ka xarim qaala wuxuu uhi wاlgayratu bifatxi اlgayni gayre maahay waa gayre garo waa algayra weeye lalgayra wa asluhaa asalkeeduna alanafatu anafada weeye ficiloodka iyo qofku waxa weeye waxaan munaasib u ahayn inuu maaragtay dee ka diro o uu ka ficiloodo o uu diido asaadisu can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu annahu samica inuu maqlay annabiya nabiga ayuu maqlay salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu xaala kownihi qaa'ila xaaluu leeyahay ina halaaثata saddex nin oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah abraso mid baras qaba iyo wa aqra'a mid bilaatimo ah oo allowxiira waa acmaa iyo mid indhala araada allaahu ilaahay wuxuu doonaa an yabtaliyahum inuu imtixaano oo fabacaثa ilayhim malaka malag buu usoo diray saddex nin bay ahaayeenoo markaa reer bani israa'iil ka mid ah reer banu israa'iilla markaa cajaa'ib baa jiri jirtay dhexdooda oo waxyaabo maaragtay aada u qariiba ayaa ka dhex dhici jiray saddexda nin waxay ahaayeen asxaabu caahaatin wa faqr kuwa waxa weeyaan markaa xanuuno qabo kala duwan ayay ahaayeen xagga markaa faqrigana way ka sinaayeen markaa laba arrin baa ku kulmay waxbala-aan ama faqri gacan madhnaan iyo waxa weeyaan xanuun baa ku kulmay labadaa arrinna qofka hadday ku kulmaan waa maaragtay wax aada u dhib badan weeye oo qofku haddii uu xoogay haysto haba xanuunsanayo cid wadwada oo wixiisaa u farfarsamaysa ma weydo ma waayo waay mar hadduu haysto cidun baa waxa weeye u soo joogsanoo wixiisaasi u farfarsamayn doonta haddii dee aanu xanuunsanayn oo uu iska caafimaad qabana walow yaanu waxba haynine dee isagaa iska maaragtay shaqaysanaya oo meelaha cararaya ma garata laakiin qofkii haddaanu waxba haynin isla markaana uu xanuunsanaayo oo arrin adag weeye nimankan taasaa haysatay horta abras nin baras qaba ayuu ahaa barasla ah oo barastuna waa xanuunkan caanka ah ee khatarta ah ee jidhka cadcadeeya aqrac buu ahaa ka labaad bilaatimuu ah hadda nin bidaarla muhayn bidaar muhayn bidaartu qofku isagoo timalay timu daataan soo maha waa dadkan aan timaba lahayn timuhuna waa nicmo weyn soomaalidu waxay idhahdaan kaasoo kale allawxiir bay idhahdaan insaxa tacbiir dii tacbiirkaasi aso waa acmaa ka kalena wuu indhalaa dembuha ilaahay baa kolkaa doonay inuu imtixaano oo malag buu usoo diray markaa horeba way imtixaanaayeene ya waa imtixaanba kama maqnayna imtixaankani muxuu ahaa kale macna ilaahay u nicmeeyuu doonayaa oo nicmo uu markan ku imtixaano sooma aragtaan ilan dhibaato iyo markaa sharna waa la ysku imtixaanaa khayr iyo barwaaqana waa la ysku imtixaanaa wanabluukum bishari wاlkhayri fitna wailayna turjacuun fabacaثa ilayhim malakan malag buu usoo diray oo faataa wuxuu u yimi alabrasa ninkii baras laha aha qaala wuxuu ku yihi ayu shayin axabu ilayka maxaad u jeclaan lahayd qaala wuxuu yihi lownun xasanu midab qurux badan iyo wajildun xasanu diir qurux badan baan u jeclaan laha maqaar fiican iyo wayadhabu canii inuu iga tago aan ka bogsado aladii xanuunkan qad qadiraniyan qad qadiranii nnaasu dadku ay markaa igu naceene ee igaga yakyaqsoonayaan wax dadka ka yakyaqsoonayaan ee ka cararayaan aan ku noqday oo iga fogaanayaan qadira daalkaasi waa hoos dhigan yahay yani qadirtu shaya ay karihtuhu shaygii waan karaahsaday weeyi oo markaa waan dee iskaga durko waan ka fogaado iyo wayadhabu canii inuu iga taga aladii xanuunkan qad qadirani nnaasu dadku waxa weeye ay igaga yakiqsoonayaan ee ay igaga igu igu nacayaan waay famasaxahu wuu masaxay malagii baa masaxay oo fadahaba canhu qadaruhu macnii waxaa ka tegey xanuunkii hayay ee dadku kaga yakiiqsoonayeen baa ka tegey wa ucطiya waxaana la siiyey lownan midab xasanan qurux badan faqaala wuxuu yihi fa ayulmaali axabu ilayka xoola maxaad u jeclaan lahayd markaasaad aragto baahidii xanuunka caafimaad buu horreysiiyey waxaa markaa halkaa ka muuqata caafimaadka iyo cuudka iyomaa mudan ya caafimaadkaa ka horeeyo wey oo haddaanad caafimaad haynin cuudka waxba kuu tari maayo haddaana waxba kuu dhadhamayn ka war ya alla wax kuu dhadhamayaaba haddaana jirin caafimaadkaa markaa ka mudan oo ka horeeya sidaa awgeed qofkii caafimaad hayaa walow ha iskaba faramadhnaaday waa inuu ilaahay in badan mahadiyo ogaado nicmo weyn inuu ku sugan yahay qaala wuxuu ihi alibilu geel baan xoola ugu jeclaan lahaa aw qaala ama wuxuu ihi albaqaru loo baan ugu jeclaan lahaa shaka raawi raawigaa shakiya waana geel wuxuu ihi sidaa caddaan doonta fa ucطiya waxaa la siiyey naaqatan hal baa la siiyey cusharaa'a dhalaysa hal dhalaysaa la siiyo toban siday cusharaa jamiceeduna waa cishaar sida qur-aanka aynu ku aragna waa idalcishaaru cuilat waa geela rimayda ah markaa cusharaa waa hasha riman toban bilood sidkeedii markaa ay soo dhaaftay ama toban bilood siday ila labaiyo toban buu sidaa wax yar u hadheen faqaala waxaanu ku uhi baaraka allaahu laka fiiha allaha kuu barakeey sidii buu ku dhaafay kaa faatala qraca haddii haddana wuxuu yimi ninkii aqrac ahaa bilatima aha faqaala isna wuxuu ku yihi ayu shayin axabu ilayka maxaad u jeclaan lahayd qaala wuxuu ihi shacrun xasanun tima qurux badan iyo wayadhabu canii inuu iga taga haada aladii midkan qadirani الnaasu dadku waxa weeye ay markaa igaga yakiiqsoonayaan ama ay igu karahsanayaan ee igu nacayaan famasaxahu wuu masaxay oo fadahaba canhu wuu ka tegey xanuunkii hay madaxii markaa bilaatimo ahaa iyo hoolhoolka iyo wixii ilaahay jala wacala waa ka daway oo ucطiya waxaana la siiyey shacran tima xasanan qurux badan qaala wuxuu ku yihi fa ayulmaali axabu ilayka xoolana maxaad u jeceshahay qaala wuxuu ihi albaqaru lood aan u jecelahay oo fa ucطiya waxaa la siiyey baqaratan xaamilan sacdhal ayaa la siiyey faqaala waxaanu ku yihi baaraka allaahu laka fiiha allaha kuu barakeey faatalaacmaa ninkii indhaala abuu haddana u yimi oo faqaala wuxuu ku yihi ayu shayin axabu ilayka maxaad u jeclaan lahay qaala wuxuu yihi an yarudda allaahu ilaya basarii ilaahay araggaygu inuu ii soo celiyo fa ubsira annaasa dadka aan ku arko mise fa ubsira bihi nnaasa fa ubsira annaasa dadka aan ku arko markaa kani kuwaa horeynu ka zaahidsanaa ayaa muuqata waayo isagu ziyaado ma dalbina wuxuu ihi araggaygu in ilaahay soo celiyoon dadka ku kala arko ayaan jeclaan lahaa halka kuwii kale ay jidh wanaagsan iyo markaa timo wanaagsan iyo waxyaaba caynkaasa dalbanaya famasaxahu wuu masaxay oo faradda allaahu ilayhi basarahu ilaahay baa araggiisii usoo celiyey qaala wuxuu ihi fa ayulmaali axabu ilayka xoolana maxaad u jeclaan lahay qaala wuxuu ihi alghanamu adhi ayaan u jeclaan laha fa ucطiya waxaa isna la siiyey shaatan neef adhiyaa la siiyo waalidan dhalaysa fa antaja way ka dhaliyeen haadaani labadaa hore way ka dhaliyeen mid walba neefkii la siiyey oo wallada haadaa kan dambana waa ka dhaliy wa kaana lihaadaa waadin min alibili kaa hore tog dhan oo geeluu yeesha walihaadaa waadin min albaqari kan labaadna tog dhan oo lo u yeeshay walihaadaa waadin min alghanami kan saddexaadna tog dhan oo adhi u yeeshay waa kaa ilen malagu yidhi allaha kuu barakeeye mid walba ilaahay baa u barakeeyey oo neefkii dhalaya ee la siiyey ayaa aada iyo aada ugu tarmay waana la imtixaanaya ee garo waa imtixaan ilaahayna jala wacalaa markuu mid cid imtixaano yani xikmadihii waxaa ka mid ah inay kala caddaato ciddii imtixaankaa ku baasta ee wixii kala gudboonaa ka soo baxda ee toosnaata iyo ciddii ku dhacda ila labadaasunbaa la kala noqonaya uma inahu malagi ataa wuxuu u yimi alabarasa ninkii barasta qabay uu ugu soo horreeyey markii hore fii suuratihi suuradiisii buu ugu yimi macnii ninka barasta qaba suuradiisii iyo wahay-atihi hay-adiisii isagoo qof markaa iska busaaradsan oo weliba barasna qaba oo iska miskiina suuradii markii hore uu lahaan jiray buu ugu yimi taasina waxay muujinaysaa malaa'igtu waxa ilaahay awood u siiya waxaa loo yaqaanaa tashakul dad bay iska dhigi karaan tusaal ahaan oo kale oo dadka way isku shabihi karaan sida markaa waxa weeye xadiidkan aynu ku aragno xadiid horena aynu kusoo maray faqaala wuxuu dabadeeta yidhi rajulun miskiinun ay ana anigu rajulun miskiinun ay ana anigu rajulun nin baan ahay waad soo qadaraysaa mubtadaa sheekow rajulun ay ana anigu rajulun nin baan ahay ninkaasoo miskiinun miskiin ah qad inqaacat way iga goday biya aniga alxibaalu sababihiibaa iga go-ay fii safari safarkayga aan ku jidmari lahaa falaa balaaqa gaadhitaan ima sugna liya maan liya aniga alyowma maanta halkii aan ku socday aan gaadho ilaa bilaahi ilaahay oo ii kaalmeeye mooyaane uma intaa dabadeedna bika adigoo maaragtay dee ii kaalmeeye mooyaane waay as'aluka waxaan kugu weydiisanayaa biladii allihii acطaaka ku siiye allowna alxasana midabkan quruxda badan iyo waljilda alxasana maqaarkan quruxda badan iyo walmaala xoolahan ee intaasoo nicmaa iskugu isugu kaa daray baciira neefgeela ayaan kugu weydiisanayaa ataballaqu bihi aan ku gaadho fii safari safarkayga o aan ku jidmo waayahay faqaala wuxuu yihi alxuquuqu xuquuqdu kaiiratun way badan tahay xuquuqdaa badan geelan waxoogaygaa huna iska arkine yacnii ummado badan baa wax ku lahoo xuquuqdaa badan oo dad badan baa wax ka sugaya bule qaar badan oo ilaahay u nicmeeyey marka wax la weydiiyo waa siday u hadlaan ay ku ku jawaabaan marka faqaala wuxuu ku yidhi kaani acrifuka niyo inaan ku garanayaa la moodaaye alam takun miyaanad ahaan jirin abrasa nin baras qabo yaqda yaqdaruka annaasu dadku miyaanay ku qurunsan jirin ama markaanay waxa weeye ka ya kaa yakyaqsoon jirin faqiira nin faqiiroo faramadhan miyaanad ahay fa acطaaka allaahu ilaahay miyaanu ku siinin yacnii waxa weeyaan midabkan quruxda badan iyo xoolahan intaba ilaahay jala wacalaa miyaanu ku siinin wa qaala wuxuu ihi inamaa wariftu hada almaala kaabiran can kaabiri inamaa wariftu waar waxaan ka dhaxlay un haada almaala xoolahan kaabiran mid weyn baan ka dhaxlay yani aabihii buu ujeedaa can kaabirin isna mid kasii weyn buu kasii dhaxlay yani aabihiisii kaleo awowgiigiisa buu kasii dhaxlay kaasna kaasuu kasii dhaxlay ha markaa xoolahani degal fadhi ayay noo ahaayeen oo weligeed baanu haynay ma aha wax adeer shalay soo galay soo ma aragti markaa been buu ka sheegay ma aragti hadda caafimaad darradii iyada waxa weeyaan maaragtay muu muu deedafayn laakiin faqrigii buu diidafayn oo meesha ka saaray been buu ka sheegay faqaala wuxuu malagi ku yihi in kunta kaadiban haddaad been sheegaysa fasayaraka allahu allaha kaa yeelo ha kugu celiyo ilaa maa kunta waxaad ahaan jirta ilaahay kugu celiyo sidaad ahaan jirta ilaahay ha kaa dhigo siduu ahaan jirana waxay ahayd dee qof xanuunsanayo on waxbana haynin sidii baana ku dhacday soo ma aragtid xanuunkina waa ku soo noqday wixii cuudu haystayna waa ka fara madhnaaday yani waa way ka fara baxeen wa ata alaqraca ninkii bilaa tima ahaa buu ugu yimi fii suuratihi suuraddiisi iyo wahay-atihi hay-addiisa faqaala lahu wuxuu ku yihi midla maa qaala lihaada kaa hore wuxuu ku yidhi oo kale u malagi ku yidhi waradda calayhi isna wuxuu ku celiyey midla maa radda haadaa kaasi wixii uu ku celiyey oo kale ayuu ku celiyey faqaala isna wuxuu ku yihi in kunta kaadiban haddaad been sheegaysa fasayaraka allahu ilaah maa kunta waxaad ahaan jirta ilaahay kugu celiy watalacma haddana ninkii indhaalahaa buu ugu yimi fii suuratihi wa hay-atihi wa qaala wuxuu ku yihi rajulun ay ana anigu rajulun nin baana ninkaasoo miskiinun miskiina wabnu sabiilin nin musaafirana waanaha inqaacat way goday biya aniga alxibaalu sababihii ba iga go-ay fii safarihi safarkayga alxibaal waa alasbaab sababihii aan safarkan ku jid mari lahaa baa iga go-ay buu leeyahy falaa balaaqa gaadhitaan ima sugnaa lii aniga alyowma maanta ilaa billaah uma bik ilaahay oo ii kaalmeeya mooyaane ilaahay dabadiina adiga marka oo ii kaalmeeya maahane marka halkan oo kale dee uma baa la isticmaali karaa da kitaabu tawxiid ba aynu dee kusoo marray ee aynu ku baranay as'aluka waxaan kugu weydiisanayaa biladii allaha radda calayka basaraka araggaagii kuu soo celiyey shaatan neef adihoo ataballaqu biha fii safari safrigaan ku gaadho fa qaala wuxuu uhi qad kuntu niyaha waan ku warramee waxaan ahaan jira acmaa nin indhala faradda allaahu ilaya basarii ilaahay baa araggaygii ii soo celiyey fakud qaado maa shi'ta waxaad doonto ka qaado xoolaha wadac maa shi'ta intaa doontana ka tag fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa ajhaduka kugu dhibi maayo alyowma maanta bishayin shayna kugu dhibi maayo akhadtahu lilaah ilaahay daraaddii aada u qadatay caza wajal kugu dhibi maayo lagama yaabana inaan ama kugu canaanto ama kugu aflagaadeeyo ama kaa reebo adhahda waar kan iska daa lagama yaabano waxaad doontana ka tag waxaad doontana ka xayso markii horeba maan hayna ilaahay baa siiyey jala wacala waay fa qaala wuxuu malagi yidhi amsik maalaka waar xoolahaaga iska hayso fa inama btuliitum waa laydin imtixaanay waxaa lagu imtixaanay muxuu ahaa caafimaad iyo maal baa lagu imtixaanay soo ma aragtid haddii ilaahay caafimaadku siiyo maalku siiyo waa imtixaani garo kii aan haynina wuu imtixaaman yahay ka hayaana wuu imtixaaman yahay soo ma aragtid waay faqaala wuxuu yidhi amsik maalaka xoolahaaga iska haysa fainama btuliitum waa laydin imtixaanay faqad radia allaahu canka ilaahay raalli buu kaa noqday wasakita wuu u cadhooday calaa saaxibayka labadaadii saaxiibna wuu cadhooday labadii nin ee kale laydin wada imtixaanayna wuu u cadhooday muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiid cadiima weey oo fawaa'id badan markaa shuraaxdaad akhrisan doontaa biidn illaahi tacaala waxaanaynu ka arkaynaa xadiidkan qofku mar walba inuu ilaahay jala wacalaa muraaqabeeyo inuu ilaahay arkaayo maqlaayo og yahay waay taasi markaa ay keentay inuu ilaahay adeeco oo ilaahay uu nicmadiisa uga mahadnaqo soo ma aragtid haddii aada nooc nicmo un haddaad haysato ilaahay baa ku siiyey markaa ilaahay nicmadaa uga mahadnaq markaad ilaahay nicmadaa uga mahadnaqdo waxaad helaysaa kow ilaahay inuu kaa raalli noqdo faqad radia allaahu canka soo ma aragti sifatu ridaana sifaadka ilaahay ee sugan bay ka mid tahay laba waxaa kalood helaysaa nicmadan aada haysatee aada ilaahay uga mahadnaqda inay kuu sugnaato saddex waxaa kalood helaysaa inuu ilaahay kuusii kordhiyo lain shakartum laasiidanakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid albaabada khayrkana alla waa kuu furaya waay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa nicmooyinka ilaahay in la dafiro oo laga mahadnaqi waayo in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo laga fogaado waayo nicmada ilaahay oo markaa laga mahadnaqi waayo oo laga kufriyaa waxay keentaa inay nicmadaa qofku haystaa ka zuusho ba labada nin ee barwaaqaysnaa eega hadda waxaa ku dhacay caafimaadkii iyo cuudkiiba shukri la-aantaasay ku waayeen soo ma oo waxa weeyaan markaa wixii ahayd nicmada haystay meesha kaga baxay waat waxaa kaloo ay keentaa nicmada ilaahay oo lagu mahadnaqi waayaa ilaahay qofka inuu cadhoodo cadhadiisi iyo qadabkiisu ina waxa weeye qofka kusoo degaan wasakita calaa saaxibayk labadaadii saaxiibna ilahay waa u cadhooda waxaana markaa muuqataa in saddexda nin xaalkoodu inuu maaragtay caan baxay oo niman la ogaaday oo la bartay oo warkoodu faafay inay ahaayeen soo ma aragti sidaa awgeed ba malagu kule adna ilaahay wuu kaa raalli noqday labadii nin ee kale aad garanaysae laydin wada imtixaanayna imtixaankii iyagu way ku dhaceen oo ilaahay wuu cadhoo waay marka qofka inuu waxayaa markay sadaqad noqotiyo waxweydiin waa inuu xadiidkan aada u xasuusto waayo qof waliba wuxuu dhashay maxay isagoo waxba hayndi ayuu adduunyada kusoo biray soo maha waxaanuu haya ama ha yaraada ama ha badnaada ilaahay unbaa siiyey maad hayn markii hore marka waa inaad ka mahadnaqdo wixii aad ka bixin karaysa ka bixiso inaad dafirto tira waxba ma hayno adigoo khasnad waliba ku buuxdo waa inaad iska ilaaliso waayo ilaahay baa ku haddaanu qofkan aad u cabanaysa ee aad isdhaafinaysa haddaanu ogeyn dee ilaahay baa ku og allii ku siiyey baa ku og oo aanad ka qarin karahay والناaqة الcشhراء بضم العayن وفتح الشhiin وبالmd hiy الxاamiل ta dhalaysa weeyi الcشhراء وqwله أntجa وفيi riواaيaة fanatجa oo isla miduna macnaahu macnihiisu waxa weeye tawalىa nitaajaha dhalinteeda ayuu maaragtay tawaliyey oo uu ka dhaliyo wey xoolaana had iyo jeer waa laga dhaliyaa markay dhalayaa neefku waa laga soo jiida wanaatiju linaaqati qofka markaa naatijka hashi ka dhalinaya kalqaabilati lilmar'a waa sida haweeneyda umulisada ah ee qofka dumara ka umulinayso oo kale markaa dee maaragtay lafdigoodaa kala duwan wa qowluhu walada haadaana huwa bitashdiidi laami walada ay tawallaa wilaadataha uu ka dhaliyun isaguna weeye neefkii adhi ahaa wahuwa bimacnaa antaja fi naaqa ayuun buu la macneeya falmuwallidu iyo wanaatiju iyo walqaabilatu bimacnan waa isku macnoon laakiin ha yeeshee haadaa macnayaashaa hore lilxayawaani xayawaanka ayay u sugan yihin oo neefka adhigaa ka ka dhaliya waxaa la odhanayaa muwallid geela ama loda kii ka dhaliyana waxaa la odhanayaa naatij baa la odhanaya wadaaka macnahan dambana ligayrihi kayrkii oo dadka ah ayaa loo isticmaalaayo qaabilada haweeneyda umulisada inagu aynu nidhaahna ee dumarka ka dhalisa ayaa la idhaahdaa wa qowluhu inqaacat biya alxibaalu huwa bilxaa'i lmuhmalati waalbaa'i almuwaxadati oo aljibaal haw qaadan waa alxibaal ay alasbaab weeye asbaabtii aan sifarkayga ku jidmari laabaa iga goday wa qowluhu laa ajhadukana macnaahu macnihiisu waxa weeye laa ashuqu calayka kugu dhibi maayo fii raddi shayin wax inaan kaa celiyo ama kaa reebo ta'khuduhu aad qaadanayso aw tatlubuhu aad ka doonayso min maali xoolahayga lagama yaabana wa fii riwaayati lbukhaariyi waxaa ku soo aroortay laa axmaduka bilxaa'i lmuhmalati walmiimi laa axmaduka macnaheedu wuxuu noqonayaa markaa kugu ammaani maayo kugu mahadin maayo oo haddii laa axmaduka laa ajhaduka bal laa axmaduka ku bedel hadda maxay noqonaysa waay laa axmaduka alyawma bishayin akhadtahu lilaahi buu noqonaya marka haddii laa ajhaduka laa axmaduka lagu bedelo sida riwaayadda bukhaariga waxbaa qadaran markaa waxbaa lasoo qadaraya sooma aragtaan taasuu kuu caddaynaya oo wuxuu uhi wa macnaahu macnaheedu waxa weeye laa axmaduka kugu ammaani maayo bitarki shayin taxtaaju ilayhi waxaad u baahantay ka tegistii aad ka tagtay kugu ammaani maayo ku odhan maayo bagaad intaa ii reebta waad mahadsantae bagaad maaragtay dee ka kala tagtay waxyaabaha kuma odhanayo waxaa doonta qaado sidaa doon intaa doonta dareerso waxaad iiga tagtay kugu ammaani maayo ku odhan maayo bagaad ii reebtay iyo waan u baahnaayo alleela intaa bagaad ii daysaiyo wixii lamida iyo waad ku hagaagsantihi lagama yaabaa oo markaa halkaa laa axmaduka alyawma bishayin shayga hortiisaa tarkii lasoo qadaraya laa axmaduka alyawma bishayin ee bitarki shayin bay noqonaysa kamaa qaaluu sida ay u yidhaahdeen carabi laysa calaa tuuli lxayaati nadamun dherarka nolosha oo tagay ama qofka dhaafay loo murugoon maayo ay calaa fawaati tuulihaa dherarka xayaatada oo qofka dhaafay macni loo murugoon maayo muruga waxa weeyaan markaa umay ahaan olkaayan wuxuu kuu sheegayaa laysa calaa tuuli اlxayaati tuulkaa horteeda waxbaa markaa xadfan laysa calaa tuuli اlxayaati ay laysa calaa fawaati tuuli اlxayaati nadamun saasay noqonaysa xadiidka markaa riwaayadda bukhaariya waa kan oo kale waxbaa xadfan unbuu kuu sheegay asaabicu xadiidka toddobaad can abi yaclaa waxaa laga wariyey oo shadaad ibni awsaha radia allahu canhu can الnabiyi nabiga wuxuu ka wariyey salى اllahu عalayhi wasalama qaala anahu qaala inuu yihi waay alkayisu man daana nafsahu wacamila lima bacda اlmowti wاlcaajisu man atbaca nafsahu hawaaha watamanaa calى اllahi اlamaani alkayisu qofka fariidka ah ee caqliga badani man daana qofka xisaabiyey weeye nafsahu naftiisa ee wacamila u shaqaystay limaa bacda almowti geerida waxaa ka dambeeya u shaqaystay waalcaajisu ka caajiska ah ee doqonka ahina man atbaca waa qofka raaciyey nafsahu naftiisa hawaaha hawadeediyo waxay iska jeceshahay oo watamanaa ku tamaniyey oo ku ididiilaystay cala llaahi ilaahay alamaani ididiilooyin un ka fishay ilaahay xaggiisana markaa ididilooyin ka fashay saasuu ilaahay ku siinayaa iyo wixii lamid rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu tirmidi waa wari waa xasan baanuu yidhi argaanada alxadiid awalan sanadkiisu waa daciif weeye nin la idhaha abubakar ibnu abi maryama ayaa sanadkiisa ku jira waay sidaa awgeed xadiidkani waa daciif hadalkaa tirmidi yidhi waa xasanna looma salimin horena waxaynu usoo sheegnay imaamu tirmidi axaadiid markaa dacfi ku jiro ama daciifa inuu marar badan taxsiiniyu idhaha waa xasan sidaa awgeed baa imaam alalbani iyo ahlucilmiga kaleba way daciifiyeen oo markii uu wadaadka xaakim la idhaahda mustadragiisa ku soo arooriyey ee waxa weeyaan uu yidhi markaa xadiidku uu yidhi waa calىa shardi الbukhaarي imaamu dahabi wuxuu hi laa wallah abu bakrin waahin uu ku qabsadee garo marka xadiidku waa xadiis daciifa wey taasi waa taa laakiin qofku inuu waxa weeyaan macnaha uu sheegayo ah qofku inuu naftiisa xisaabiyo daacaadka ku dadaalo ilaaliyo naftiisa uu ilaaliyo uu toosiyo wax alla wixii markuu xisaabiyo qalad uu ku arka iyo markaa baydhis uu ka hagaajiyo uha qodobkaa jooji wixii wanaag uu ku arkana inuu sii wado oo uu markaa kusii dhiirigeliyo ta noocaasi waa mid saxa oo nusuus badan baana laga qaadanaya soo ma aragti muxaasabatu nafsi waa qadiyad iyo arrin nusuustu ay sheegayso loona baahan yahay marka nusuusta kale ee sugan in masaa'ilkaa loo daliishado oo xadiidkan daciifkaa lagaga kaaftoomo ayaa qurux badan macnihiisuna waxa weeye ana alcaaqila man xaasaba nafsahu wacamila lilaakhira qofka caqligale waa qofka naftiisa xisaabiye aakhira u shaqaystay halayla kaasaa caqli leh waayo dee tan waa laga guuraya xoogay maalmo marka qofku iska yar dhex joog jooga ee maalinba ay jambi dhigto maalmo iska kooban waa ka tegay markaa qofka caqliga leh mustaqbalkaa dhabta ah ayuu waxa weeyaan u shaqaysanayaayo kaasuu waxa weeyaan markaa uu khayr badan usii dhiganaya usii hormarsanaya waalcaajizu man ihtama biاdunya wafarada biاlawaamiri waالnawaahi watamanaa calى اllah fayaquulu allahu gafuuru raxiimu wasawfa atuubu caajiskuna kaana caqliga wanaagsane waa kaayan gaboodfalay ee awaamirtii iyo nawaahidii markaa ku gaboodfalay ee sideedii aan uga soo baxahayn weliba ididiilooyin buu iska qabaa oo ididiilooyin fiican buu ilaahay ka filanaya wuxuu le ilaahay waa kafuururaxiima uu ii dembi dhaafi doonaayo jannaduu ilaahay geyn doonaayo hadhow baan toobad keeni doonaa nin wanaagsanaa noqon doonaayo waxyaabaha qaladka ah ee aan ku jira waan iska dayn doonaayo waxyaabahaasu markaa naftiisa ugu sheekeeya marka waa ididiila ku nool weeyi risaalad yar baa jirta oo qiimo badan oo axkaamu tamani la ydhaah markaa tamaniga wixii maxmuuda wixii madmuuma noocyadiisa waxyaabaha ku soo arooray daadkii dictoorka ahaa cabdilkariim albarjas la odhan jiray raximah ullah ayaa ku ururiyey masaladaa si fiican buu ugu ururiyey risaalad yaroo inta la ego qofka helayaa inuu akhristaa way fiicantah ididoolooyin markaa aan waxba lagu gaadhayn baana had iyo jeer dadka ka wada buuxa soo ma aragtid nin waliba waxbuu iska ididiilaysanaya wixii haddaanad camal raacin iyo dadaal iyo jidiye haddaanad raacin dee waxba ku hirgeli maayaan wuxuu qofku iska ididiilaysanaya inuu cilmiga aada u barto oo uu aada ugu tafanuno oo haddana camal raacin maayo miyuu iska helaya marka waa iska waktigaa kaaga lumaya qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yihi iyo wakayruhu kayrkii oo min alculamaai culamada ahaaday macnaa daana nafsahu daana nafsahu macnaheedu waxa weeye xaasabahaa naftiisa xisaabiye athaaminu xadiiska sideedaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala anahu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam min xusni islaami اlmari qofka islaamnimo wanaaggiisa waxaa ka mida tarkuhu inuu ka tago maa laa yacniihi waxa aan qusayn waxa aan qusaynin inuu ka taga ayaa markaa ka mid xadiiثun xasanu weeyi rawaahu tirmidiyu wakayruhu xadiidkani waa xadiis sugan waana صaxiixu lishawaahidihi bay ahlucilmigu yidhaahdeen marka shawaahidna wuu leeyahay isxoojinaysa waana xadiis macno ballaadhan oo kooban haddana macno ballaadhan oo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen sida ibnu salaax iyo ibnu rajab iyo ay tilmaameen hada alxadiidu aslu cadiimu min usuuli اladab xadiidkani waa asal weyn oo usuusha adabta ka mid ah marka lasoo koobo qofku wixii quseeya inuu raaco waxaan qusaynna uu taa ka maro ayuu xadiisku sheegaya soo ma aragti taasina ay ka mid tahay islaamnimo wanaagga qofka marka halkaa waxaa kaloo laga qaadanayaa dadku inay kale islaamnimo wanaagsan yihiin iyagoo wada muslimiina haddana waa la kale islaamnimo wanaagsan yahay iyagoo mu'miniina haddana waa la kale iimaan weyn yahay soo ma aragtid waa la kale islaamnimo wanaagsan yahay oo qofka muslimka ah ee islaamkii soo gola ee dadaalay iyo ka muslimka ah ee dadaali waaye dee wuxuu doonaa iska sameeyaa dee isku islaamnimo maaha way kale islaamnimo fiican yihin waxaa calaamad u ah markaa islaamnimo wanaagga qofku wixii aan qusaynin inuu iskaga tago uu iska ilaaliyo wixii qusaeya uu ku dadaalo adduun iyo aakhira dadka oo khayrka loo sheego wanaaggana ee xumaantana loo diidaana waa mimaa yacni lmuslim waxyaabaha qofka quseeyo weeye soo ma aragtid oo taasoo kalea xadiiskan ha u deliishanoo ha odhan maxaa iga galay taasi laysa mimaa yacniik waxa aan ku qusayn ka mid ma aha eh waxa ay ka mid tahay waxa ku quseeye lagaaga baahan yahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa waxyaabaha dadka u gaarka ah iyo waxyaabahaan marka adiga waxba kaaga shan iyo toban ahayn inaanad raacraacin oad wakti iskaga lumin ee wixii ku quseeyo wax ku anfacaya aad ku dadaasho min xusni islaami اlmari tarkuhu maa laa yacniihi anta xadiidkaa haddaynu ku camal fali lahayn khayr badan baynu gaadhi lahay waxaad moodaa in la yskaga mashquulsanya had iyo jeer waxaan qofka waxba u tarahayn oo had iyo jeer huuhaadan meelahaa taalla iyo hadalladan badan iyo waxyaabahani taasay ka mid yihiin siday u badan yihiin kanaa la yidhi qiila waqaala sidanaa la yidhi iyo sidan kanaa la yidhi iyo halkanaa lagaga dhuftay iyo waxaa aragteen in la iskaga fogaado qofku wixii anfacaya uu ku dadaalo ataasicu xadiiska sagaalaad can cumara radia allahu canhu can inabiyi nabiga wuxuu ka wariyey salى اllahu alayhi wasalama qaala anahu qaala inuu laa yusalu rajulu ninka lama weydiiyo fiima daraba imra'atahu haweenaydiisa wuxuu ku garaacay lama weydiinaayo laa yusalu rajulu ninka la weydiin maayo fiima daraba imra'atahu haweenaydiisa waxa uu ku garaacay rawaahu abu daawuuda wakayruhu agaa xadiidkana waa xadiid daciifa weeye laa yasixu can rasuuli اlaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ka asixi maayo sanadkiisa waxaa ku jira cabduraxmaan almusli nin la odhan jiray cabduraxmaan almusli sida imaamu dahabi nina laa yucrafu nin la garanayo ma ahaynoo majhuul buu ah waa daciif wey markaa mar hadduu xadiidku daciif yahay waxba sharaxiisa inaynu sii faahfaahino waxba baahi uma qabno wixii saxiixa baa inagu filan qaala wuxuu ihi baabun fi taqwa baabu taqwa ay haadaa kani baabu taqwa alla ka cabsiga ayuu baabu yahay mise baabun fi taqwa fii buu raaciyey soo maha waay baabun fi taqwa waa baab alla ka cabsigii ku saabsan oo ka warramaaya kelmaddaa markaa ataqwa waa kelmad macno ballaadhan weeye oo waxaa soo gelaya yani diintii oo dhan in lagu fa in lagu camal falo sidaa awgeed baa waxay ahlulcilmigu ku tacriifiyaan taqwadu inay tahay itikaadu wiqaayati baynaka wa bayna cadaabi اllah biimtihaali awaamirihi wa ijtinaabi nawaahi inaad samaysato wiqaaya waxaad cadaabka ilaahay isaga dhigto o aada iskaga ilaaliso ood kaga gaashaamato waxaad cadaabka ilaahay iskaga dhigaysaana wuxuu noqonayaa wixii lagu faray inaad u hoggaansanto wixii lagu diidayna inaad ka fogaato o aada iska ilaaliso qofka taa la yimaadee waddadaa maraa ilaahay wuu ka cabsaday kaas wiqaayo iyo gaashaanna wuu samaystay cadaabka ilaahay uu iskaga dhigo taabicigii la odhan jiray dalq ibnu xabiib baa waxaa lagu yidhi sif lana taqwa alla ka cabsiga noo sife kolkaasaa wuxuu yidhi markuu alla ka cabsiga sifaynaaye ee uu qeexaayey an tacmala biطaacati illah calaa nuuri min allah tarjuu hawaab allah wa an tatruka macsiyat allah calaa nuuri min allah takhaafu ciqaab allah alla ka cabsigu waa si kooban buu maaragtay u sifeeyey oo haddana waxba aanu dhaafin alla ka cabsigu waa inaad ilaahay daacadiisa la timaaddo adigoo nuur xagga ilaahay ka yimi ku sugan oo macnii cilmi iyo aqoon iyo garasho u leh taana ay kugu kalifaysay inaad ilaahay abaalkiisa iyo ajarkiisa rajaynayso macsidana waa inaad ka tagta adoo nuur xagga ilaahay ka yimi ku sugan taana ay kugu kalifayso adigoo ka baqana inaad ka baqanayso ilaahay jala wacalaa yani waxa weeye ciqaabkiisa iyo cadhadiisa aad ka baqanayso marka halkaana waxaa laga qaadanayaa alla ka cabsigu wuxuu u baahan yahy horta cilmi oo qofku wixii uu iska ilaalin lahaa uu ka dhowrsan lahaa haddaan u garanahayn dee iska ilaalin kari maayo qaala allahu tacaala allah wuxuu ihi jala wacalaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaan kalahow itaquu llaha ilaahay ka cabsada xaqa tuqaatihi ka cabsashadiisa uu xaqa u leeyahay ee dhabtaa ilaahay jala wacalaa ka cabsada marka ilaahay alla ka cabsiga iyo taqwada uu xaqa u leeyahay waa maxay waxaa cabdillahi bn mascuud ka asaxday inuu ku fasiray an yuطaaca allaha falaa yucصى waan yudkara falaa yunsaa waan yushkara falaa yukfar waa in ilaahay jala wacalaa la adeeco oo marnaba aan la caasiin in ilaahay jala wacalaa la xuso oo aan mar laba la iloobin in ilaahay nicmooyinkiisa looga mahadnaqo oo marnaba aan nicmadiisa laga kufrin oo aan la dafirin taasay noqonaysaa xaqa tuqaati wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi fataquu llaha ilaahay ka cabsada ma staطactum inta aad awoodaan ilaahay ka cabsada wa haadihi اlaayatu aayaddan dambena mubayinatu waxay caddaynaysaa lilmuraadi ujeeddada looga jeeda min aluulaa aayadda hore oo aayadda hore alla ka cabsiga ilaahay nagu faray waa wixii aynu awoodno u weeye oo ilaahay waxaynaan awoodu lahayn inaguma kalifin laa yukalifu اllahu nafsa ilaa wascahaa marka aayaddan dambe wuxuu leeyahy waxa ay bayaaminaysaa o ay fasiraysaa aayadda hore yacni waxa weeye muraadkii iyo ujeeddada looga jeedo oo selafka qaar bay ka soo aroortay aayaddan dambe ta hore inay nasakhayso markaa wuxuu leeyahay may nasikhinoo xukumkeedii meesha kamay wada saarin ilaa ka way caddaysay waxaase la odhan karaa salafku naskiga macnaha ay u isticmaali jireen wuu ka caamsanaa macnaha muta-akhiriintii iyo culimadan dambe ay u isticmaalaan wuu ka caamsanaa weeyi wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaan kalahow itaquu llaha ilaahay ka cabsado waquuluu waxaad tidhaahdaan qowlan hadal hadalkaasoo sadiidan macnihii toosan oo sawaab ah oo sax ah sadiidan ay sawaaban hadal saxoo toosan dhaha waay hadal kastoo toosan baa soo gelaya walaayaatu aayaadka fi lamri bitaqwa kahiiratu macluuma farista alla ka cabsiga la isfaray ku saabsani way badan yihin waana la yaqaana qur-aanka in badan baa ilaahay inagu faray alla ka cabsiga waana wasiyat اllahi lilawaliina walaakiriin wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waman yataqi illaah aayaad kaluu kolkaa kusii ladhay oo inoo tilmaamaya fawaa'idda alla ka cabsiga lagu helaayo wax ka mid a waman yataqi illaaha qofka ilaahay ka cabsada yajcal lahu ilaahay wuxuu u yeeli doonaa makhrajan meel dayqa iyo dhibaatada la soo gudboonaata uu uga baxo ilaahay faraj buu u furayaa weeyi wayarsuqhu waxaanu ka arsaaqi doonaa min xaysu laa yaxtasibu meel aan u filanahayna uu ka arsaaqi doonaa waa fawaa'idda alla kacabsigay ka mid tahay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi in tattaquu llaha ilaahay haddaa ka baqataan yajcal lakum wuxuu idin yeeli furqaanan xaq iyo baadilka waxaa ku kala saartaan oo ku kala garataan wayukafir cankum sayi'aatikum sayi'aadkiinana wuu idinka dhaafi wayakfir lakum waanu idin dembi dhaafi doonaa wallaahu ilaahayna dulfadli alcadiim waa allaha fadliga iyo gallada weyn leh weeye walaayaatu fi lbaabi kahiiratu macluuma aayaadka baabkan markaa ku soo aroorayna waa la yaqaanaayo waa mid macluuma weeye marka qur-aanka kariimka axaadiidtana sheekhu uu soo aroorin doonaa qur-aanka kariimka ah ee u daliilka alla kacabsiga ee markaa inoo tilmaamayaana wuu fara badan yahay waxaanaad ogaataa alla kacabsiga khasladda ugu horeysaa waa towxiid ullaahi jala wacala ilaahay in la keliyeeyo cibaadada loo gaar yeelo iyo watibaacu rasuulihi sala allahu alayhi wasalam rasuulka in la raaco oo markaa waxa weeye lagu daydo marka labadaasaa ugu horeeyo weeye labadaasoo qofku uu xaqiijiyo mooyaane alla kacabsina u suuroobi maayo subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين